waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
guud ahaan haweenka australia degan oo soomaalida ah oo kale maxaad is leedahay maalintaas waa uga dhigan tahay maxaad jeclaan lahayd inay isbedelaan hadday noqoto matalan jaaliyadda soomaalida ee australia degan oo kale walaala horta australia intaanan ka hadlinba caqabadaha haweenka haysta ee soomaaliya iyo adduunku labaduba waaba waa isu dhow yihiin inkastoo dunidan horu martay ay shuruuc samaysteen ay haweenkooda meel fiican gaareen soomaaliya caafimaad daradaas keliya waxaa usii dheer in ay aada ugu liitaan xagga ka qaybgalka arrimaha siyaasadda sidaa la socotay puntland maxay ahayd arrimaha siyaasadda gabdhihii looma ogolo qabiil baa wax lagu qaybsadaa odaygii wuxuu soo horumarinayaa wiilashiiba mar walba horumarinaya baarlamaankeenna oo lixdan iyo lix hal gabar keliyaa ku jirta wasiirada intaasoo wasiir dhowr iyo labaatan wasiir hal gabaroo wasiira ku jirta wasiir ku-xigeenada sidoo kale saddex wasiir ku-xigeen baan leenahay waxaa intaa kuu dheer maxay ta ahayd sharciga doorashooyinka oo hadda qabiil qoraalka ah oo aan weli la ansixinin ilaa ay hadda maalmo badan waxaanu ka galnay shirar iyo ma aragtay qaylo dhaan haweenka soomaaliyeed ay ka sameeyeen in sharciga lagu daro boqolkiiba soddon si gabdhaha ay uga qayb qaataan miis miiska go-aan gaarista nasiib darra ilaa ay hadda wax lagu guulaysta male waxaa laakiin nasiib wanaaga two thousand sixteenkii in boqolkiiba afar iyo toban baa gabdhaha baarlamaanka noogu jira laakiin waxaa la gaaray boqolkiiba afar iyo labaatan hadda kan federaalka sheegaysaa kan federaalka ahaa laakiin weli gabdhihii maqaamka siyaasadda gabdhihii wax soo bartay gabdhihii maanta cilmiga waa wada barteen wax waa qaban karaan jegadii at the same time waxaa hortaagan qabiilkii iyo oday dhaqameedkii oo aaminsanba gabdhaha inay maqaamkooda guryaha yihiin gabadhii waxbartaysidee taas loo bedeli karaa marka idile
waxaa loo bedeli karaa iyadoo shuruuc la sameeyey shuruucda dadka lagu dee because gabadha waa muwaadin dalka ka mid ah diinta umadiidan kama hortaagna inay shaqo u qabato wadankeeda iyo dadkeeda cilmi yaraan ma hayso maanta gabdhihii wada b h d holder iyo masterate baa ka wada buuxa awooddii dadnimadii waa leeyihiin marka waxaan hortaagan waa qabiilkan marka dadaalkaas iyo dowladdii oo iyada ruuxeeda shuruucdaas wax ka qayb qaadata oo ku darta waa looga horumarin karaa waxyaabaha kale tacadiga jinsiga ka dhanka ah waa kuu sheegay oo uu kufsiga ugu mid yahay oo domestic violencega ay ka mid tahay ruuxooda shuruuc anagu marhin hadda soomaaliya harassmentiga waa aragtay hadda australia qof qof cayn kara gabar halkaa marayso ama jirkeeda wax ka sheegi kara ma jiro maxay sidoo kale baawar looguma sheegan karo nin shaqeeya oo meel madax ka ah gabar ma abuse garayn karo oo haddaada maxay ta ahayd aanu wax kula sameyn shaqadan ma helaysa ma dhihi karo shuruuc baa ka taagan sidoo kale soomaaliya waxaan u baahanna shuruucdaas in wax lagu daro iyo xagga shaqada arrimaha shaqada way ku yarteen shaqo la-aan baahsan baa jirta oo ku yar waxaad arkaysaa gabdho ilaa bost graduate soo sameeyey waddankooda kusoo noqday wax shaqo aan helin markii aad la hadashin waxay ku leeyihiin waxaan lagu leeyahay anigu qof igeeya male odayaashii wiilashii wiilkii walaalkii ahaa shaquu helo anigu sama helinoo oday kaxeeya ma haysto waa nasiib darro weyn laakiin ma aragta dibadaha hadda gabdhihii wada tegay diaasbaro ilaa heer waxaan maraynaa ma aragtay in aan golayaasha ugu sarreeya baarlamaanka ay gabdhihii ka qayb qaataan oo ilhaan ka mid tahay gabdhaheena dibadaha jooga shaqo laguma xiro oo qabiil ma hor istaago maanta waa soo wada baxeen laakiin soomaaliya waa meel gabdhihii ma aragtay saa loogu cunsuriyeeyo oo xagga shaqada aysan ka helin waxbarashada sidoo kale waxbarashadii gabdhaha hadda aad bay usoo kacday jaamacadiha iyagaa ugu badan maxay ta ahayd laakiin xagga scholarship scholarshipka markay imaato jaanis fiican ma helaan gabdha yar baa hela inta badan wiilashaa la diraa saboolnimada iyo colaadaha sidoo kale dhibaatooyin bay gabdhaha u keenaan sababtoo oo waxyaabo dhaqan ku salaysan qabiil ayaa wadankii u badan oo maaragtay saasay ku helayaan waa gartay qabiilkaad aada ugu soo celcelisay idi laakiin ma ma dhinac dhaqan baa gabdhaha waxa loo hortaagan yahay dhinaca diinta ka waran iyadana ma ma dhibaatadu ma ka jirtaa turjumaadda diinta iyo culummada inaan gabdhaha la hormarino mar walba gadaal ay joogaan
wallaahi diinteennu alxamdulilah waa diin ma aragtay nasteexo ah waa diin wanaagsan wayna ku caddahay diinta inaysan gabdhaha aysan u diidi karin ilaa ma aragtay jagooyin qaar ah diinta laba jagay ka hadashay si una gabdhihii hadda cilmiga way barteen maxay ta ahayd maxkamadaha oo kale gabadhii hor ma noqon karto iyo madaxa ugu sarreeya oo ma aragtay soomaaliya oo kale puntland oo kale waa noqon kartaa saan filaayo laakiin madaxa soomaaliya ugu sarreeya ma noqon karta baa diinta ay leedahay wixii ka soo haro wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo maxay ta ahayd hay-adaha madaxdooda iyo gabdhaha horta diin uma diidin laakiin waa jiraan mararka qaarkood wadaado maxay ta ahayd diintii kale u dhiga oo ma aragtay aada laga yaababa inay xaggii nimanka iyaga ruuxooda isleeyihiin waa la safanayaanoo gabdhihii saa qaarkood dee waxaaba laga yaabaa inay cilmigooda uu aada u yaryahay aysan fahamsanayn diinta ruuxooda marka qofka cilmiga hadduu yaryahay dhibteeda iyada ruuxooda leedahay marka wadaado waa jiraan dhahaan gabadha gurigeeda ha joogto gurigeeda ku egtahay maqaamkeeda tahay laakiin markii la diinta si fiican loo galo waktigii asxaabta gabdhihii meelaha qaarkood bay madax ka ahaayeen suuqyo iyo maxay ta ahayd waxay madax ka ahaayeen meel walba arrinta kale oo dhibaatooyinka haweenka haysatay tahriibta ka mid ah xagga arrimaha dhaqaalaha sidoo kale waa waa ku hooseeya ganacsiga ugu badan haween baa soomaaliya hadda meel walba ka haya suuqyadoo dhan waxa fadhiya waa haween haddana ganacsiyada waaweyn oo maxay ta ahayd kuma jiraan sababtoo ah wixii ay hesho ama gurigii ama caruurtii bay gelinaysaa laakiin maxay ta ahayd arrimahaas dhaqaalaha haweenku waa ku hooseeya markii laga fiiriyo australia alxamdulilah gabdhaha australia jooga wax waa barteen shaqana waxaa waaye wal walba kama qabaan gabar walba waxay baratay bay shaqadeeda ku heshaa meel walba hadda sector kasta oo aad tegtid gabar baa ka shaqeysa wax probalaam ah ma jiro arrinta furiinka la dhaho iyada ruuxeeda courses baa jiro gabdhihii iyagoo yaryar oo aan ma aragtay caqli ku filan iyo ku filan aan lahayn baa guurkii lagu dadejinayaa kadibna waxaa iyadii yar baa la furayaa dhibaatooyinkaas gabar waxaad arkaysaa fifteen fourteen laba ilmood ama hal ilmo lagu furay oo haysata dibadahana diyasbaradana waa ku badan yahay laakiin iyada ruuxeeda courses badan baa jira oo iyada ruuxeeda haddii si fiican loo baaro waxay la tahay arrintaas in la yareyn lahaa sababtoo dhaqaale xumo dadkaan ma hayso laakiin isfaham la-aan unbay u badan tahay sababtoo waxaa la rabaa hooyadii rool bay leedahay aabihii rool bay leedahay qof walba inuu roolkiisa ka qayb qaato oo familkii ay iscaawinaan oo la isla shaqeeyo oo la iskarabsado soomaaliya waxaa jirtay dad ma aragtay shaqaalaad helaysaa waxaa helaysaa ehel waxaa helaysaa walaal wax ku caawina wax kuu shaqeeya laakiin diaasbara dadka dibadaha jooga gabdhihii ma helayaan gabadhiina wax walba ma noqon karto shaqo walba ma qaban karto marka iyadana waxaan filayaa isfaham la-aantaas iyo dhaqankii soomaaliya maxay ta ahayd nimanka ay bread winners keliya ahaayeen oo dibadda ka shaqeyn jireen oo aan shaqo guri aan waxba ka qaban jirin sheekada ma soconaysa xagga waa waxaa la haystay shaqaale waxaa la haystay ahal gabadhi ma shaqayn jirinin halkan gabadhi waa shaqaysaa ninkii waa shaqeeya haddii gabadhii marka isku wakti la imaado waxaa la rabaa in reerkii la iscaawino oo la isla shaqaysto haddii kale haddee dhaqankii hore haddii la haysto ayaduna ma soconayso community ahaan iyo dad ahaan ruuxeeda wadahadalku waa aan isfahamno haddii la wada hadlo maxay ta ahay bulshadii ay dhibaatooyinkooda marka hore horta ay ogaadaan oo yiraahaan war maxaa dhiboona haysata maxaa naga khaldan khaladkii la ogaado see ku sixi karaa marka wax waa la sixi karaa laakiin qof walba hadduu qori qori ku taago qof walba isla quman yahay iyadana dhibteeday leedahay marka anigu waxaa ila habboon in ma aragta meel kastaanu joogno haddaanu soomaaliya joogno iyo haddaan dibadaha joogno in bal community stronga a la helo oo ka hadla arrimahaaseeto ishuuga markaa jiro war maxaa maxaa laga khaldan see baa isu sixi karna
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali